asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee hadbaa dhinac waxaynaga tusta iyada oo tusaalayaal badan inoo muujinaysa lagana yaabo qaarkood inay inoo macaanaadaan qaarna aynaan dhadhan fiican ka helin kuwana toos aynu u fahanno kuwana fahankoodu uu ciriiri inugu noqdo waana nolosha bini'aadanka iyo isbedelada ku dhaca sababtoo ah mar baa laga yaabaa maalin ayaa laga yaabaa cashar qur-aanoo lagu siiyey inuu kugu adkaado maalin kalena cashar qur-aanoo lagu siiyey ama suuraddanoo lagu akhriyay inay kuu fuudaato fahansiintana ilaahay baa leh xubinteenna murtida maantuna inta badan waxyaalo fara badan ayay dadka ka wacigelisaa ama ka waanisaa ma ahan dhaqanka keliya xitaa dhaqankeennu islaamka ama afkeenna hooyo ayaaba islaami ah af soomaaligu sidiisaba waaba islaamiba waa luuqad islaami ah sababtoo ah wuxuu kaaga digahayaa wax kaste waxbuu kaaga tusayaa wax kaste waxbuu kaa fahansiinayaa noloshii dee dad islaam haynu nahay oo facka fac u ah islaam maadaama weligeeba islaam soo ahayn dee xigmad yahanadeennuna islaamnimada unbay wax ku sheegahayeen ama wax noogu tusaalaynhayeen markii laga reebo qaybo yar oo suugaanta weliba waayihii dambe aad iyo aad dhibaatooyin badan ugu geystay ama dhanka qabyaaladda ilaa iyo maantaba aynu ku aafaysannahay ku aafaysnaa iyaga laftoodu de qabyaaladdu wax soomaalida hadda aynu ku qiyaasi karno ma ahanba waana arrin dhibaatadeeda leh oo de qabyaaladdu meeshay soomaalida dhigtay waad aragtaa waa taa fadhiidkaa waxaan sida aan adduunka fadhiid ugu nahayna aakharana dee fadhiid baynu ugu noqonaynaa haddii aynu sidan iska duuweyno ilaahay fadhiid inagama dhige sababtoo ah afar iyo labaatan saaca wax xille iyo waxaan ilaahay jeclayn ayay soomaalidu gacanta kula jiraan ama ay ku dhaqmahayaan ama ay madax ka dhiganhayaan ama ay dad ahaan u wataan dadkaa iyagii ihina ma ahan dee dad innaga lafteenna ina anfacay sababtoo haddaan adduunka wuxuu xumaan ku daawanno dee inaynu raalli ka nahay ayaaba cad ilaahay haynoo dembi dhaafo ayaan leeyahay mideenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyin keenni caalamiga ahaa qayb ka mid a marka laba dhallinyaro ah ayaa waxay lahaayeen awow ayey iyo awow iyo awow iyo ayey kale iyo adeerayaal waaweyn iyo dad waaweyn iyo aabbayaashood iyo hooyooyinkood waa dad waayeela marka labada nin ee dhallinyaradaa waayeelkan markay fadhiisanayaan unbay maqlaana wada hadlahay a mid dhahayo sii fadhiisanay a intaa ay xanuunaysa a lalawyaha ii dug a intaa alkaali hebelow inta ii riix ka a adaa unbay maqlaan aadii waayeelka ayaa ku badatay waxay kaloo dee labadan dhallinyaradii yaqaaneen ama ay arki jireen marka haddii eebba idmahayaay laba qof ama laba dhallinyaro ay isdilaan ama mid wax gaadhaan ama mid la legdo isagoo aa dhaha oo markaa xanuunsada ama mid la uleeyo ama howlaha noocaasa ayay aadan ku yaqaaneen moogtahay dad waaweyn oo aan cudurna dilin cidna qaraacin soo legdamin xoolo shubin geeda ka boodin haddana aale ayay la yaabeen mid baa la yaabay kii markuu la yaabay kii kale ayuu afka u soo dhoweeyey wuxuu ku yidhi hebelow hebelow waxaan ku weydiiyey awowgeen iyo ayeydeen iyo awowyaasheen iyo waxoo dhan aa unbay dhahaan yaa diluu yidhi ma ogtahay su-aal buu weydiiyey kii waa su-aal meesha ku jirta waa la kuraya wuxuu yidhi awowgeen iyo ayeydeen iyo yaa dila aa unbay leeyihiin horta yaa diluu yidhi kii kale ayaa wuxuu siiyey jawaab cilmiyeysan oo caqliyeysan oo qodar dheer innaga lafteennana dee digniin inoo ah ayuu siiyey wuxuu ku yidhi waa runtaae mid ma og tahay awowgeen iyo ayeydeen sidaa ay aa u leeyihiin ee aada ugu hayaan sooma maqashid siyo haa siyo mid ogow in adeerow waxay la aa leeyihiin ma ogid awowgeen iyo ayeydeen da'doodaa ulaysu yidhi ma ogid waxay aala leeyihiin da'dooda ayaa ulaysu yidhi da'dooda ayaa awowgeen iyo ayeydeen ulaysa halkaa waxaa ka cad haddii ilahay kuweyd mahay una laba dhalinyaroo ilma adeeron ay ahayn in adeer ma ogin waxay aala leeyihiin laakiin awow iyo ayeeyo da'doodaa ulaysu yidhi qof kastoo dhallinyarow maanta waxaad ogaataa dee da'daadu inay ku ulaynayso sidaas labada dhallinyarada isugu sheegtay da'du ay ul kula daba taagan tahay haddii eebba idmahayana mar dhow laga yaabo inaad aada bilowdo adiga laftaadu waa haddii aad maanta isla qumantood orordayso marka intaynay da'daadu kaa daba imaanin aada aada bilaabin waxaan ku odhan lahaa ka gaashaamo oo da'du gaashaamasho kale ma lehee ku xidhnow ilaahay musuq maasuqa iska daa cibaadayso caqlixumada hala daayo cuqdadda ciqdiga hoogga iyo baa si aadan adoo aada ku haya adduunka aadan aakhare ula galbanin jawaan muggioo dembi ah oo aad sidato mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi dhallini fool bay ku taallaa dhallini fool bay ku taallaa